hadda waxaad moodaa markii hore dacwadu waxay ku bilaabatay raadintii la raadinayay xiriirka ololihii waagii uu madaxweynaha donald trump waagii uu ololaha ku jiray xiriirkii ka dhexeeyey ruushka oo waa tii lagu eedeynayay inuu ruushka caawinayay maaragtay ololihiisa marka baaritaankii la baarayay dhammaan dadkii ku taxalluqay arrintaas oo ay ka mid yihiin labadan nin oo hadda maxkamadda la geeyey taas weeye midda ay salka ku haysaa laakiin hadda waxyaabaha lagu soo oogay waxay ugu badan yihiin lacag la isdaba mariyey iyo shuruucda waddankan oo ay jebiyeen iyagoo u shaqaynayey dalal dibadda iyagoon isregister garayn ama maaragtay isdiiwaan gelin iyo hanti badan oo oo maaragtay si khaldan cashuur bixin oo ay dibadaha iyo meelahaasoo dhan ay ay geysteen marka waxaad moodaa in markii hore ay baaritaanku ku bilaabatay arrintii ruushka laakiin hadda ay isugu biyo shubato dunuubta ugu badan oo hadda lagu haystaa ay tahay arrimahan salka ku leh lacagaha isdabamarinta iyo shuruuc badan oo ay jebiyeen oo dalka waa garta marka cabdikafaar mar haddii paul manaford iyo ninka kale ay ka tirsanaayeen raggii ugu cuslaa xilligii ololaha doorashada trump sidey u saameyn kartaa hadda madaxweyne donald trump dad badan waxay leeyihiin runtii tani waa bilow hadda maadaama uu ninkaani uu jego weyn ka hayay oo ahaa guddoomiyihii ololaha muddo bila ah wuxuu ahaa ninka ugu dhow buu ahaa marka waxaa la leeyahay inkastoo hadda maxkamadda lagu saaray waxyaabahan lacagaha isdabamarinta iyo shuruucdan kale uu jebiyey iyo arrimahan ku taxalluqa shaksiyanka haddana waxaad moodaa xiriirka uu lalahaa isaga iyo asxaabtiisu ruushka ay lalahaayeen kama fursan doonto marka lama yaqaan runtii meel ay aadi doonto waxaa loo waxaase loo malaynayaa inay donald trump haddayan laftiisa taaban inay dad badan oo isaga ku xiran ama shaqaalihiisa kale inay inay lug badan ku yeelan doonto marka hadda dadka arrinta indhaindheeya waxay leeyihiin arrintaani aad iyo aad bay ugu dhowdahay donald trump iyo aqalka cad waxaa iina jirtay dacwad ku socotay george papadopoulos oo ka mid ahaa la taliyayaashii hore trump xilligii ololaha doorashada maxay ku quduntaa dhacdadan iyadana runtii inkastoo ninkaani uu ka jaga hooseeyey isagaa ka khatarsan sababtoo ah isaga dacwadiisu waxay toos ugu xiran tahay wada shaqayntii ka dhexaysay ololaha madaxweyne trump campaignkiisii markii uu ku jiray oo uu madaxweynaha u cararayey fariimo la isdhaafsanayey iyo imailo la isdhaafsanayey iyo wadaxaajood ka dhexeeyey in lasoo qufo waxyaabo badan oo halis ku ahaa gabadhii la tartamaysay hillary clinton marka waxaad moodaa inuu isagu toosba arrinta hadda lagu haysto oo uu qirtay oo uu dambiilaha uu yahay inuu dambiilaan ahay buu yiri oo isagu waaba qirtay maxkamad keliya maaha julaay baa isaga maaragtay sida la sheegayo la xiray ninkaasi waxaad moodaa tiisu inayba ka khatarsan tahay oo tan hadda kuwan lagu soo oogayey lacag iyo wax isdabamarin bay ahayd laakiin isaga waxaad moodaa inay toos ula xiriirto arrintii wada shaqaynta ruushka iyo ololihii madaxweyne trump